فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel waliba aada joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad waliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa shan iyo tobanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada barnaamijka toddobaadkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhacdooyin la yaab leh oo laga diiwaangeliyey wadamada urdun iyo shiinaha kadib markii la arkay boqolaal ari ah oo ku wareegaya xiindaab koowan iyo tafaasiil kala duwan oo laga bixiyey waxa sababay warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha allah waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan xalqada labiyo tobanaad ee taxanaha qasaso min ataariikh oo aad ku dhegaysataan barnaamijka aqoon iyo ogaal xubintii baraarujinta caafimaadka ayaan ka marnayn barnaamijka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka toddobaadkan aynu ku guda jirno dhacdooyin la yaab leh ayaa laga diiwaangeliyey wadamada urdun iyo shiinaha kadib markii la arkay boqolaal ari ah oo ku wareegaya xiindaab kooban iyo tafaasiil kala duwan oo laga bixiyey waxa sababay warbixin umuurahaasi ku aadan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena haashim cabdinaasiir waa dhacdo in badan oo ka mid a dadka ku dhaqan caalamka soo jiidatay kana dhigtay mid siyaabo kala duwan looga falceliyo laguna arkay deegaano ku kala yaala dalalka shiinaha iyo urdun waa daahiro aan horey loo arag iyo arrin ay la fajaceen aqoon-yahanada iyo khubarada xoolaha halka qaybaha kale ee culummada iyo dhaqaatiirtana ay sheegeen inaysan ka bixi karin aragtida ugu wanaagsan ayagoo ku celcelinaya sheekadan toddobaadyadii lasoo dhaafay laga soo calaamadeeyey deegaano ku kala yaala dholalka baadiyaha wadamada urdun iyo shiinaha waa daahirada wareega xoolaha ariga oo dhalisay walaac iyo ama kaag waxaana jira aragtiya dhowr ah oo la isku dayay in tafaasiil dheeraada looga keeno bishii nofembar ee lasoo dhaafay waxaa caalamka ku baahiyay fiideo kooban oo muuqaal ah kaas oo lagu daawan karo xeyn ari ah oo ku sugan deegaan dhaca waqooyiga shiinaha islamarkaana ku jira daa'iro ama xalqo wareegsan si aan kala joogsi lahaynna ugu soconaya qaab midaysan oo sida cajaladda ah suuraddaas ayuuna ku wareegaysanayay muddo laba iyo toban maalmood ah oo uusan marnaba joogsan waxaana ay arrintaasi abuurtay dareen bulsho iyo aragtiyo kala duwan kuwaas oo la iskula wadaago isku imaatinada iyo sidoo kale kulamada mareegaha internetka xilliga ay aragga intiisa badan ku wareegaysanayaan safka daa'irada ah ayaa la arkayaa qaar kale oo dhex taagan qaybaha kale ee ariga kuwaas oo aan lahayn codka baxaya ama dhaqdhaqaaqyo ay samaynayaan maalmo kadib waxay haddana dhacdo kale oo lamida taas ee ka dhacday koonfurta dalka urdun wasaaradda beeraha ee dalkaas ayaana war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in ay goobta u dirtay quburo balse aysan ka soo bixin wax natiijo ah waaxda daarul ifata ee urdun ayaana sheegay inay kulmi doonaan si ay u daraaseeyaan dhacdada iyo in la baaro dhammaan axaadiidta ambiyada ee tilmaamaya calaamadaha saacadda qiyaamada ka hor inta aan la xugmin xiriir qeexan oo ku saabsan dhacdada warbixin ay soo saartay wakaaladda anadool ee laga leeyahay dalka turkiga ayaa wariye u shaqeeya wuxuu socdaal muuqaala ku soo maray bannaanka gobolka irbid ee waqooyiga dalka urdun wuxuuna warbixintiisa kusoo qaatay xaqiiqada goobjoogayaal uga qisoonaya wixii dhacay isagoo la kulmay arijirayaal badan wuxuuna ka dhegaystay fikradahooda ku aadan dhacdada taagan fikradaha arijirayaasha ayaa ku kala duwanaa habtilmaameedka laakiin mabda ahaan kuma ayse kala duwanayn ayagoo qaarkood u arkeen wixii idaha ku dhacay inay caddayn u tahay cudurkooda halka qaar kalena ay sheegeen inay tahay calaamad caadi ah oo la xiriirto xaalada dabiici ah mararka qaarna ku dhaca xoolaha moxamed cabdulaahi almasri oo ku takhasusay culumta seeniska iyo teknolojiyada ayaa wuxuu sheegay inay idahani ku sugan yihiin xaalad caadi ah mararka qaarna ay soo marto ariga almasri waxa uu dhacdadan ku qiyaasay in arigan uu ku dhacay gooryaan kaas oo ka dhasha tirxi ku jira maskaxdooda waxa uuna intaa ku daray inuu xalku yahay in laga daweeyo idaha cudurka inta ay da-doodu yar tahay amaba la gowraco taas oo keeni karta inay joogsadaan ama la helo tafaasiisha arrintan khaalid asubqi oo ah afartan iyo lix jir iskana la-da ka kooban afar boqol oo neef ayaa dhacdadan wax laga weydiiyey waxa uuna yidhi lax kasta oo laga soo saaro deyrkooda way wareegaysaa ilaa ay dib uga noqoto xalqada ay ku wareegayaan dhinaca kale axmed aljisaawi oo konton jir ah ayaa la weydiiyey inuu dhacdadan la xiriiriyo calaamada qiyaamada waxaana uu wariyihii su-aasha weydiiyey ku yidhi eekaan xadiid odhanaya wareegga ariga ayaa ka mid a calaamadaha qiyaamo wuxuuna intaa ku daray arigii aad arkayseen baan hayaa oo ka kooban laba boqol iyo konton ido ah mana arag mana dareemin wax isbeddel ah oo ku yimaada habdhaqankooda jariirada new york boste ayaa sheegtay in wareegga idaha laga yaabo inay sabab u tahay bakteriya loo yaqaano lictorosis sidoo kalena loo yaqaano cudurka wareegga cudurka wareegga ayaa waxay ku dhacdaa hal dhinac oo ka mid a maskaxda xayawaanka taas oo keenta inuu u janjeersado dhinaca ay ka saamaysay mararka qaarna waxay sababtaa cuuryaannimo haddii cudur ku dilaaco keliya in yar oo ida ah ayaa sameeya waxayna u muuqataa inay raacaan habdhaqanka wareegga
بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii labiyo tobanaad ee taxanaha qasasu min ataariikh oo aad ku dhegaysataan barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaana aalaab halkan inooga soo jeediyo waryaheena haashim cabdinaasir خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى السلطان محمد ابن داود ابن مكائيل ابن سلجوق oo lagu naanayso arab arsalan oo macnaheedu yahay libaaxii geesiga ahaa waa xaakimkii afaraad ee ka mid a xukaamtii salaajaqada waxaana lagu naanaysay suldaankii caalamka ama suldaankii weynaa sidoo kale waxaa loo yaqaanaa boqorkii caadilka ahaa waxa uu ka talinayay cirifka dhulka loo yaqaano bilaad maa waraa'a nahri ilaa cirifka dhulweynaha shaam waxa uu ka mid ahaa kuwa ugu muhiimsan hogaamiyaashii wakhtigaas iyo ragga lagu tiriyo inay taariikh ifaysa leeyihiin oo ay ka tageen waahliyaygii ka guulaystay quwaddii roomaanka macrakadii caanka aheyd ee loo yaqaanay malaad kardi waana mid ku weyn quluubta dadka muslimiinta ah sida beder yarmuug xidiin caynu jaalowd sallaaqa iyo macarig waaweyn oo kale kuwaas oo wax ka beddelay habsami u socodkii taariikhda iyo dhankii ay dabeeshu u socotay dhab ahaantii waxay ahayd macarikadii malaad kardi mid aad u muhiim ah oo kala saartay xaqa iyo baadilka taas oo soo afjartay xukunkii roomaanka ee wakhtigaas ka jiray magaalooyin fara badan oo ku yaala mandaqadii aasiya suqra ama aasiyada yar sidoo kale waxay suurto gelisay macarikadaas inay taag yarayso dowladdii roomaanka ilaa ay ku dhacdo gacantii asuldaan moxamed alfaatix waxay kaloo u gogol xaartay macarikadaas dagaaladii cuslaa ee lala galay saliibiyiinta kadib markii ay siyaaday awooddii muslimiinta salaajiqada dowladdii ruumna ay ku adkaatay inay ka hortagto dowladahaas curdanka ah arrinkaasna waxay keentay in reer galbeedku isku hadlayn waayaan inay waardiyeystaan albaabka bari ee laga ilaaliyo yurub lagana waardiyeeyo muslimiintii duulaanka ahayd taa beddelkeeda waxa uu gudagalay inuu isku soo maqiiqo dagaalka ilaan hore ayaa loo yidhi difaaca ugu fiicane waa inaad wax weerartaa waxay ku guulaysteen salaajiqadu inay dhisaan dowlad aad u adag niskii hore ee qarnigii shan iyo tobnaad ee hijiriyada iyada oo maamulaysay khuraasaan iyo dhulka loo yaqaano maa waraa'a nahri waxayna ku dhawaaqeen inay raacsan yihiin dowladdii cabaasiyiinta ee wakhtigaas jirtay wax yar kama soo wareegeen islamarkiiba way sii ballaaratay dowladdii curdanka ahayd oo waxay gaareen iiraan ciraaq iyo goobo kale waxa uu ku guulaystay ordaqarolbeeg inuu magaalada baqdaad galo shan iyo labaatankii rabadaan ee afar boqol toddoba iyo afartankii hijiriyada waxaana u bilowday casri cusub dowladdii cabaasiyiinta waxayna taarikhyahanadu u yaqaaneen casrigii awoodda salaajiqada sababtoo ah inta badan shaqada dowladda ayaga ayay gacanta u gashay khaliifkii cabaasiyiinta wax badan oo maamul ah uma harin inuu kor kala socdo mooyee waxa socday markii uu geeriyooday ordoqorolbeeg sanadkii afar boqol konton iyo shantii hijiriyada isagoo aan wax carruur ah ka tegin ayaa waxaa xoogaa isqabqabsi ka yimid cidda shaqada la wareegi lahayd balse ugu dambayntii shaqada waxaa la wareegay wiilkii wadeerka u ahaa ee arab arsalan kadib markii uu taageero ka helay nidaamul mulki kaas oo ku caanbaxay aqli buuxa garasho fog xeelad iyo aqoon dhammaystiran waxa uu ahaa arab arsalan sida adeerkiis oo kale hogaamiye dhammaystiran geesi majeeste ah waxa uuna la yimid siyaasad cusub taas oo ah inuu maamulkiisa dhidibada u taago oo uu hoos u daadejiyo inta uusan u hanqal taagin inuu qabsado magaalooyin iyo manaadiq kale oo dowladdiisa ka baxsan islamarkaana uu ku soo daro sidoo kale waxa uu aad u jeclaa inuu had iyo jeer u taagnaado jihaadka iyo inuu dacwada faafiyo kuna faafiyo oo u gaarsiiyo dowladaha deriska la ahaa ee kirishtaanka ahaa sida armaanka iyo roomaanka taas ayayna ahayd waxa ku bixinayay inuu futuuxaad badan ka qayb qaato ama uu isaguba fuliyo waxa uuna ka wareegay hogaamiye salaajiqi ah ilaa uu u wareego oo uu isku beddelay inuu noqdo hogaamiye guud oo jihaadi ah ummaddana u wada dhexeeya waxa uuna sare uga taagay raayada tawxiidka dhul aad u ballaaran oo ka mid ah dhulkii dowladdii bisandiiniyiinta kadib markii uu aad u hagaajiyey nidaamka gudaha ee dowladdiisii amnigana aad u sugay ayuu qorsheeyey inuu fuliyo qorshihiisii fogaa oo ahaa inuu furto magaalooyinkii ku dhowaa ee dowladihii kiristaanku maamulayeen iyo inuu rido oo uu burburiyo dowladdii sheecada ahayd ee faadimiyiinta taas oo ka talinaysay masar waxa uuna ku tala galay in dhammaan muslimiinta lagu mideeyo hal raayo oo keliya taas oo hoos tagta raayada tawxiidka ee dowladdii cabaasiyiinta ee sunniga ahayd kadib waxa uu diyaariyey ciidan xooggan oo u jihaystay dhankaas iyo georgiya iyo dhulka armaanka wakhti dheerna kuma qaadan oo islamarkiiba waa uu furtay waxa uuna ka taagay raayada tawxiidka waxa uuna ku faafiyey diinta islaamka ee xaniifka ah ee toosan waxa kale oo uu u jihaystay dhanka waqooyiga shaam isaga oo weerar ku ekeeyey dowladdii maraadisiya ee sheecada ahayd taas oo saldhiggeedu ahaa magaalada xalab waxaana aas-aasay salaax ibnu murdaas sanadkii afar boqol toban iyo afartii hijiriyada waxa uuna afar boqol lixdan iyo labadii hijiriyada ku qasbay amiir maxamuud ibnu saalax ibnu murdaas inuu dacwada sunniga ah ee saxda ah faafiyaan ee dowladda cabaasiyiinta ah wadaan beddelka tanshiiciga ah oo dowladdii faadimiyiintu horboodayeen intaas kadib waxa uu ciidan kale u diray koonfurta shaam isaga oo kala wareegay faadimiyiintii magaalooyin dhowr ah sida ramallah baytulmaqdis iyo kuwo kale balse waxaa u suurageli weysay inuu kala wareego casqalaan taas oo ka dhignayd albaabka laga galo masar waxay carag gelisay futuuxaadkii uu sameeyey alab arsalan imberadoorkii ama roomaankii xilligaas ee la odhan jiray romanos d jones waxa uuna diyaariyey ciidan uu kaga hortegayo futuuxaadkii muslimiinta waxaana dhacay oo dhex maray labada dhinac dagaallo fara badan oo goosgoos ah waxaana ugu caansanaa macarikadii malaadkardi taas oo dhacday sanadkii afar boqol lixdan iyo saddexdii hijiryada kuna beegneed kun toddobaatan iyo kowdii milaadiyada ciidanka uu watay alab arsalan waxay ahaayeen shan iyo toban kun halka romanosna uu hogaaminayay ciidan gaaraya labaatan kun oo askari waxa uu tala ahaan u soo jeediyey mujaahidkii abunasri moxamed ibnu cabdilmelig al bukhaari in dagaalka lagu beego maalin jimco ah marka ay qoracdu suusho oo muslimiintuna ducaynayaan qodobaduna birta saaran yihiin oo ay mujaahidiinta u ducaynayaan markii wakhtigii la gaaray oo labada kooxood isku soo safteen ayuu suldaan alab arsalan ka soo degay faraskiisii oo uu dhulka ku sujuuday isaga oo wejigiisa carreeyey allaahna aad u baryey gargaarna weydiistay kadib ayaa fooda la isdaray allaahna wuxuu nasrigiisa ku soo dejiyey mujaahidiinta iyagoo wax badan ka laayay cadowgii gaalada ahaa soona qafaashay gacantana ku dhigay hogaamiyahoodii romanos d jones waxaana xusid mudan in shaqada iyo guushaas oo kaalin libaax ka qaatay wasiir ki nidaama mulki mana ahayn dhab ahaantii wasiir oo keliya balse waxa uu ahaa daaci aftahan ah diinka jecel dadkana aad u taxriiriya kuna booriya jihaadka iyo in diinta alle loo dhinto loona qidmeeyo waxa uu aas-aasay nidaamulmulki madaaristii caanka ahayd oo ay ka mid ahayd madarasatu nidaamiya taas oo soo jiidatay culimo fuqaho iyo muxadisiin badan oo uu ka mid yahay abuxaatim alkhazaali iyadoo wasiirku u qoray culimmadaas biil joogto ah waxaa sare u kacay oo caan baxay magaca alab arsalan kadib guushii uu ka gaaray kadii malaad kardi ilaa magaciisu oo wada gaaray bariga dhexe ilaa galbeedka yurub sidoo kale waxaa shaacay magaca wasiirkiisa nidaamulmulki kaas oo ahaa gundhigaha iyo fuliyaha siyaasadda dowladdii salaajiqada waxa uu ku sheegay ibnu kathiir kitaabkiisa alkaamil fi taariikh in alab arsalaan ahay caaqil deeqsi ah qalbi jilicsan una dhimriya raciyadiisa aadna ugu dabacsan addoommadiisa sidoo kalena baari u ah ehelkiisa iyo xigtadiisa waxa uu ku astaysnaa oo kale baryaha badan iyo alla ku-tiirsanaanta sadaqa bixinta isaga oo rabadaan kasta bixi jiray shan iyo toban kun oo diinaar waxa kale uu aad u ilaalin jiray hantida raciyadiisa maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa warqad u soo qoray raggii la shaqaynayay iyaga oo ka sheeganaya nidaamulmulki markaas ayuu u yeeray wuxuuna u dhiibay warqaddii isagoo ku dhahaya haddii waxaan lagaa sheegayo saxiix yihiin iska hagaaji oo iska toosi hadday waxba kama jiraan yihiinna oo lagugunamayo wax aadan samaynna iska cafi oo u dhaaf waxa uu aad u akhrin jiray taariikhda boqorradii wanwanaagsanaa ee isaga ka horreeyey iyo weliba kutubta shareecada islaam ka waramaya waxaa kale oo ku caan baxay ballan oofinta taa beddelkeedana waxa uu ku helay inay aad u addeecaan raciyadiisa iyo ragga uu maamulo intaba kuma ilqabowsan wakhti dheer nasrigii weynaa ee uu gaaray iyo futuuxaadkiisii isdabajoogga ahaa oo waxaa la dilay hal sano iyo wax ka yar kadib macarikadii caanka ahayd ee malaad kardi waxa uuna ku baxay gacanta mid ka mid a raggii ku kacsanaa sanadku markuu ahaa afar boqol lixdan iyo shantii hijiriyada isagoo afartan iyo afar jir ah waxaana beddelay wiilkiisii meligshaah isagoona halkiisii kasii waday waxqabadkii aabbihiis waxa uuna guulo caskari ah iyo mid bulsheedba gaaray qarnigii shan iyo tobnaad ee hijiriyada
لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا
وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طاويل باع وقال الناس إنك قد سبقته
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xalaqaadkii taxanaha ahaa ee baraarujinta caafimaadka waxaana soo jeedinaya doctor xanafi cabdisheekh aadan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامجكي برارجينتا عافيمادكا عشركي صدين لواد بان في لأنه يهي maanta waxaan fiirinaynaa waxaan loo yaqaano stiketsa conspation may dhahan ingiriishka calool fadhiga stiketsada waa talyaani constibationna waa ingiriisaan filayaa af soomaalina waa caloosho adkaatoo fadhiisata cudur ma aha laakiin cudurro badanay sababi kartaa waxaan isleeyahay marka waa mowduuc loo baahan yahay caafimaad ahaan dad badan ay ka cabanayaan cuduro badan dad qabana ay halis ugu jiraan gaar ahaan dadka qaba waxaan loo yaqaano himorayga ama loo yaqaano baabasiirka qabo marka waxaan rabnaa in calool fadhiga ama calool adeyga aan wax yaroo cashri aan ku koobno aan kaga hadalno ayib calool fadhiga ama istikeesada waxaa la yidhaahdaa qofka oo saxarooda usbuucii laba mar ama ka yar marka la qeexayo goor maa la dhihi karaa qofka calooshiisa waa fadhisaa caafimaad ahaan anaga waxaan dhahnaa qofkan usbuuci markuu laba mar ama ka yar oo hal mar ah uu saxaroodo waxaa la dhihi karaa qofkaas istikeesa ka jirto calool fadhi ahaayo ayib ama qofka ee saxadiisa ay aada u adag tahay waxaa la is weydiin karaa marka qofka inuusan saxaroonin ama saxaradiisa adkaato maxaa keeni kara maxaa sababi kara ayib way badan yihiin waxyaabaha sababa waxyaabaha caloosha inay adkaato sababa aada bay u fara badan yihiin dhowr jiha marka laga fiiriyo haddii laga fiiriyo dhanka raashinka uu qofka cunayo way keeni kartaa istikeetsada ayib laba marka laga fiiriyo qofka qaabka biyaha u cabo haddii xunta ama liidato waa ka hadli doonaa si gaara way keeni kartaa calool fadhi ama istikeetsada qofka da-da ah iyo qofka yar calooshooda waa kala gedisan yihiin qofka markuu da- yahay calooshiisa way sii adkaanaysaa waxaa kaloo keeni kara istikeetsada ama calo fadhiga waxyaaba la xiriira maskaxda ama neerfaha la xiriiro haddii qofka neerfaha ka dhaawacan yahay iyadana waa keeni kartaa istikeetsada ama calool fadhiga mahmaha caafimaadka ayaa jirta waxay leedahay calooshu waa qabriga dhakhaatiirta calooshu waa qabriga dhakhaatiirta maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa fahanka uu dhakhtarka fahmo cudurrada caloosha waa wax aada iyo aada u wareeri badan ayib maxaa yeele cudurrada inta badan waxay ka soo askumaane ka bilowdaane ka kacaan caloosha soomaalida caadiga waxay tidhaahdaa cudur oo dhan waa caloosha soo maaha cudur oo dhan waa caloosha kuleeyihin waxaa muhiim marka in la wada ogaado qofka calo istaaga ka cabanaya markaa weydiisa xaggee ku xanuunayso dhakhtarka markuu yihahdo qofkan caloosheeda waa fadhisaa sikeedsaan dareemayaa markaa weydiisoo tiraahdo xaggey ku xanuunaysaa wuxuu kuu tilmaamayaa xundhurta ka hoos xundhurta hoosteeda gaar ahaan dhinaca bidixda ayuu tilmaamayaa waana meesha saxarada ay ku aruurto ku samaysanto ayib haddaan waxaar dib ugu laabto marka waxyaabaha sababa caloosha adkaata xagga raashinka la cuno kow annaga waxaan cunnaa inta badan bariis baasto soor la shiiday oo baal aan lahayn canjeero rooti waana cunooyinka ugu badan ee keena calolfadhiga waa cunooyinka ugu badan ee sikeedsada keena waxaa muhiima qofka in cuntada uu cunayo maalintii ay ku jirto hal mar oo ka mid a cuntooyinka baarka leh ama qolofta leh sida dikir digirta qamadiga masegada ganleyda baarka leh waa muhiim ina cuntadaada ka mid tahay haddii maanta baasto aada ku qadaysay ama bariis aad ku qadaysay cashadaada caawa cambuula ha noqoto weliba moordin ama ganley baalle ha noqoto ayib sidoo kale waxaa muhiima xagga cuntada marka laga fiiriyo qudaarta cagaaran qofka inuu cuntada ku qaato gaar ahaan baashan koostada la yidhaahdo waxay ka mid tahay waxyaabaha caloosha bini aadamka jecliyo maanta qaada haddaa koosto heli karta koosto ku qaado haddaa caawa cashada ku darsada ku darso mar kasta caloosha ayaysan moogaani koostada dhinaca biyaha markaan ka fiirino qeybta labaad soomaalida dhibka ugu dare maanta haysaa waxay tahay oo cudurada inta badan u sababayo cabitaanka biyaha soomaalida way yar tahay qofka waxaa la rabaa maalinta ugu yaraan ugu yaraan saddex litir oo biyaha inuu cabaa qofka loo baahan yahay qof walba ad isweydii marka meeqa litira cabtaa maxaa yeeley biyaha markay madhicirada galaan way jilcinayaan calooshay socodsiinayaan marka waxaa loo baahanya inaan wax ka bedelno habka cabitaankii biyahin aan ka bedelno meelaha qaarkood markaa tagto yurub taasoo kaleeto soomaliya markuu isbitaal tago su-aashkooda xolid waxaa leeyahay orod biyo soo cabaa laleh soomaaliya biyo ma cabaan iska reebaadiya waa la iska socdaa waa la iska caadiyeystay qaarkood kaadeyba ka cararayaanba biyaha waa iska ilaalinayaanba maba ogaba caafimaadkooda dhanba iyo kiliyahooda oo dhan shaqada inay ku xihan tahay biyo inay ku xihan tahay marka waan baraarujinaynaa biyaha nadiifka aada ha loo cabo ayib tan saddexaad in la badiyo jimicsiga iyo waxyaabaha qofka exerciseka uu sameynayo gaar ahaan markuu jimicsana ka hor waa inuu biyo cabaa kabaada qofka jimicsi sameeya anaga waxaan naqaanaa markaan soo jimicsano kadib ayaan biyaha cabnaa soo maha ayib qofkan inuu jimicsi ku daro socod badan uu sameeyo ugu yaraan maalintii waa inuu leeyahay hal saaco socod waa inuu leeyahay adii xisaabsan marka ayib su-aasha sweydiin kara waxay tahay waa maxay dhibaatada ugu weyn ee ka dhalan karta calool fadhiga dhibka ugu weyn ama cudurka ka dhalan kara ugu daran waa waxaan loo yaqaana baabasiirka ama himroyg waxaan dhahno oo ragga iyo dumarkaba aada dhib ugu haya ayib qofka marka caloosha fadhiso calaamadaha istikeesa lagu garan karo maxaa ka mid a kow qofka madax xanuunuu dareemayaa joogto ah qof kasta oo calooshiisa fadhisaa madax xanuun joogto ah oo wax qandha aan lahayn ayuu dareemayaa kow ayib wuxuu dareemayaa qofka caajis wuxuu dhigayaa saxaro mararka qaarkood ay dhiig soo raacayso ayib calool fadhiga marka dadka ma ku kala gedisan yihiin mase dadka oo dhan waa isku mid ayib dadka calool fadhiga waa ku kala gedisan yihiin maxaa ya caloosha dadku waxay u kala gedisan tahay sida wejiyada dadka u kala gedisan yihiin ama midabada dadka u kala gedisan yihiin qofkan wejigiisa qofkan waa gedisan yahay therefore qofkan calooshiisa qofkan calooshiisa waa gedisan yahay qofkan waxyaaba hadduu cuno calooshiisa socodsiinaa jiro qofkan aan socodsiinaynaa jiro qofkan waxyaaba hadduu cuno calooshiisa adkeynaha jiro qofkan aan adkeynaynaa jiro saas daraaddeed bini aadamka sida wejiyadiisa u kala gedisan tahay ayaa calooshiisna u kala gedisan tahay ayib waxaa loo baahaya marka in mar walbaa lagu dadaalo in qof walba uu la socdo waxyaabaha uu qofka calooshiisa jilci karo ayib haddii saxarad ay aada u adag tahay halis bay keenaysaa gaar ahaan dadka da-da ah ee kontonka sane wixii ka weyn ee saxarada adkaato ee la dareemay inaysan saxaro ka imaanay ee waayeelka ah waxaa haboon dhakhaatiirta internetka internet medicinka ah loo gudbiyo ayib si calooshooda loo baaro loo ogaado waxaa jira camera lagu xiri kara qeybta dambe gadaal looga xirayo cameradaasa marka waxaa lagu ogaanayaa saxaro adayga maxaa keena meesha ay soo maray saxarada bura maa ku taalo maxaa ku samaysmay mindhiciradu see yihiin halkaas lagu ogaanayaa waxaan kusoo gabagabeyneynaa marka isikeesada ama calo adeyga ha lagu dadaalo rag iyo dumarba saddex shay kow cunto baal ah iyo koostada hala badsado cunto baalla meel kasta hala heli karaa moordina maanta cid waynaya ma laha digir maanta cid waynaya ma laha meeshana baasto balaaya la daldalihaayo ya cuntada baalka le iyo koostada cagaarka ah ee meelaha iska taaltaallo hala badsado labo biyo badan aada ha loo isticmaalo ugu yaraan saddex litro biyoa maalintii nadiif isku day inaa cabtid shardi ma ah biyo caafiya inaa cabtid dad baa qalad ka fahamsan bal dadka qaarkiis waxay sheegayaan baa biyaha caafiga ina caloosha adkaystay sheegayaan dad baa tijaabiye oo arkay waa nadiif sax laakiin caloosh way adkaanaysa wax la tijaabiye waaye statistig la sameeya dadka qaarkiis way kuu sheegayaan biyaha ceerkaada iska cabi karta haddaad doonto laakiin ugu yaraan maalintii waa in saddex aa cabtaa maaragtay haddii biyahaas badan marka aa cabtid koosadaa iyo baalkaana aada isticmaashid cuduro badan oo dhakhtar a ugu tegi laheyd oo qarash badan kaaga bixi lahaa baa ilaahay fadligiisa aa ku badbaadaysaa tan ugu muhiimsan ee aan ku dardaarmi waxay tahay haddii saxarada ay ku qabato ama safar ahaaw ama joog ama shaqo ku jira ama ha ku jirin caafimaadka waxaa fiican inaad markiiba soo saxarato sida markay kaadi kuu qabato ay u fiican tahay inaad markiiba kaadis u aabanaysidba haddii kale jiro kale iyo infashi kale ka imaanayso haddii saxarada aa isku celisaa mindhiciraday qabsanaysaa mindhiciradii biyahay ka dhuuqayaan biyaha markay ka dhuuqaan way sii adkaana dhagaxay sii noqonaysaa saacadda ay ku qabatay maskaxda kuu sheegto saxaro ku hayso ila maskaxdaa soo gudbinayso markiiba isfududee musqusha tag safaraan aha iyo baabuuraan saaran aha iyo shaqaan ku jiraa iyo hawshaan iska dhammaynaa iyo wax ka daran adigay berita kuu keenaysaa ayib waxaan kaloo dardaarmaynaa in aada iyo aad layskaga ilaaliyo daawooyinka caloosha socodsiya aada loo isticmaalo dadka qaarkiis daawooyinkaas halis bay leeyihiin caloosha lagu socodsiiyo iska daa calool ay ku socodsiiyaane waa laga yaaba hal mar inay furanto laakiin istikeetsadii ama adoogi mid ka daran ayay keenayaan marka daawooyinkaas yaa loo dhowaanin si najral ah ama si dabiici ah ama si caadi ah caloosha isku day in u socoto oo la rabaa waxyaabahan baal kale iyo koostadii iyo caanihii iyo saliid macsaradii waxyaabahaas calooshaada ku jilci ku socodsii dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa hadday timir iyo caano cabaan in caloosheeda jilcayso dadba waxbay ku jilcaysaa caloosheeda laakiin daawooyinka kimikaliska ah ee farmashaashka laga qaato waa ka digaynaa in la isticmaalo si gaaran waxaan leenahay hooyooyinka uurka le waa xilliga ugu badan ee baabasiirka uu ku dhaco waayo ilmogaleenka ee canuga ku jira wuxuu cadaadi soo saaraya madhiciradu soo cadaadinaya marka hooyooyinkaas waxaan leenahay iyagane koostada badsada cabitaanka biyaha badsada cuntada baalkana cunto joogtaa ka dhigta intaasaan kusoo koobayna insha allahu tacaala wacyigelinta ku saabsan colo adeega ama isikeedsada subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayka in sha allahu tacaala cudurada waxaan gelaynaa markaan dhalmada iyo foosha iyo dhibaatada lagala kulmo إن شاء الله تعالى هركاسا كجو جنينا وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا